Jaamacadda Golis ee Faracshe magaalada Cergabo Kaalodaasa Wasaaradda Horumarinta Caafimaadka ee Somalilan ayaa adeega caafimaad ee bilaash ah ka sameynaya deegaanka Muqdisho iyo deegaanada ka xiran adeegyo caafimaad oo dadku ka helayaan iyo waliba ku mid ah baaritaano iyo daawooyin loogu talagalay dadka haysta nafaqa darrada gaar ahaan hungula. Guddoomiye ku-xigeenka Jaamacadda Golis ee Faracshe magaalada Cergabo Axmed Maxamed Axmed ayaa faahfaahin ku bixiyay adeegyada uu ka fulinayo deegaanka Muqdisho.
Magaalada Muqdisho jaamacadda Golis ka fulinaysay fiil caafimaad fiilkaas oo ah runtii fiil ka ballaaran fiilarkii hore jaamacaddu qaban jirtay oo dhakhaatiir waaweyn ay joogaan shaybaadhadii kuliyaddii ardaydii oo dhan aan loo kala hadhin waxaa mahad ilaahay leh in loo shaqeeyey dad gaaraya ilaa shan boqol oo qof shaqo weyn baa runtii la qabtay waxaan si gaar ugu mahadnaqaya dhakhaatiirtan garbeega taagan kuliyadda caafimaadka macallimiinteeda ardaydeeda wixoodoo dhan iyana waan mahadnaqaynaa waxaanu sidoo kale mahadnaq gaara siinaynaa wasaaradda caafimaadka oo door weyn ka qaadatay laanteedna aanay runtii aanay barnaamijka aanu socdeen waxaan rajeynaa insha allah inay ka faa'iidaysteen dadkii faraha badnaa ee halkan mas-uuliyiintii iyo dhakhaatiirtii safarkuna qayb ku haayeen ayaa dhinagiisho ku hadaleen iyo waliba iyo sheegana in yameelunya ka jarta daawo la-aan iyo wasaaradda caafimaadka baaqiyo ondiranga iyo hadeersiyan adeega caafimaada iyo wasaaradda caafimaadku fiil iska kaashadeen ay halkan adeega caafimaad oo bilaasha ka fulinayeen halkan waxaa tiimi arday isugu jirta dhammaan kuliyadaha ay ka koobantahay kuliyadda caafimaadku ee jaamacadda golis iyo wax weeyaan sanadaheeda kala duwan waxaa kale waxa weeyaan iyaguna fiilkan ku wehelinayay dhakhaatiir isugu jira waxa weeye ilaa saddex dhakhtar waxa weeyaan takhasus ah wabisaangeyn wax loo yaqaano surgery iyo waxa weeyaan markaa dhakhtarka carruurtaba intaba wax weeyaan markaa qabanaya ayaa isugu jira filino maanta oo maalinta waxaanu anagu ahayn tiim ay hogaaminaysay jaamacadda gulis khaasatan kuliyadda caafimaadka aan ku nimi deegaanka midhisho oo deegaan runtii aada u ballaaran baahi caafimaad oo aada u ballaaranina taalay mahadda koowaad ilaahaba iskale marka labaad waxaan u mahad celinayaa maamulka jaamacadda golis iyo hormuudka kuliyadda caafimaadka oo soo qabanqaabiyo barnaamijkan dadkan in lasoo gaadho adeega caafimaadna la siiyo ka dhakhaatiir ahaan runtii waxaan la kulannay dad badan oo baahi caafimaad leh deegaankoodana aada uga fog yahay inay gaadhaan goobaha caafimaadka waxaanu u fidinay wixii aanu markaa u karaynay oo caafimaad ahaa hadday daweyn tahay hadday baadhitaan tahay iyo hadday talabixin tahayba waxaa jira kiisas aanu halkan ka dirnay oo u baahnaa markaa gargaar ka ballaadhan intaan aanu wadno oo aanu u dirnay magaaladii ceergaabo iyo inay dhakhaatiirta tagaan runtii deegaankan aad buu u ballaaran yahay baahidiisa caafimaadna way ballaaran tahay